Taliyaha booliiska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Galad Maxamuud Qayliye Galad Baawur ayaa gaaray deegaanka Labidheere una kuurgalay xaaladda amni ee deegaankaas ka jirta qaar ka mid a bulshada deegaanka Labidheere ayaa ka hadlay xaaladda amni ee ka jirta deegaanka Labidheere oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud
cali khaliif weeliye waxaanan ka mid ahay odayaasha beesha labidheere codsiino ayaa waxaan u nahay maamulka galmudug ama degmada guraceel codsiino waxyaalo dhibaata ah oo ka jira aawadood waddanka labidheere inay wax ka qabtaan inay dhibaatada naga xalliyaan ayaan doonaynaa waana rajaynaynaa inay naga qaban doonaan arrintaas waxaa waaye xaalufinta dhulka oo dhuxul oo shida iyo waxyaalo kale oo dhibaato ah oo aan aanaan ku dhaqmi karin lagu haayo dhulka xoolaha oo la xado duurjoogta masaakiinta oo silayna care ilaahay ayaan ku dhici doonta haddaan wax laga qaban raxmaan raxiim annaku odayaasha deegaanka waxaan ka hadlaynaa in mataqaanaa dhuxusha sida mataqaanaa xoolaha tuwada duurjoogta lalaynayo كل عواشان كنا waxaan u gudbisnaa cabashaas taliyaha amniga dhanka kale taliyaha booliiska degmada Gurceel Galad Maxamuud Qayliye ayaa sheegay inay kaalin muhiim ah ka qaadan doonaan ilaalinta amniga deegaanka Labidheere
waxaan joognaa deegaanka libidheere waxaan noogu yeeray dadka deegaanka ee reer libidheere oo rumaantii cabasho ah kana cabanaya dhuxusha duurjoogta laynayo iyo tuugo xoolaha xadaysa iyo muqaadaraadka waxaa waaye deegaanka haddii aan intaas ay ka jirto cabashadoodana ay noo soo gudubsadeen waxaan ajiibnay oon aqbalnay kana jawaabaynaa cabashadooda iyo dhibaatada ay sheegteen ayaan ka jawaabaynaa waxaanan ugu mahad celinaynaa rumahaantii dadka deegaanka reer libidheere sida ay u garteen inay ka hortagaan caqabadaha ka taagan deegaanka ay ka soo cabtay si isu gudbiyaan deegaanka labidheere ayaa ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada gurceel ee gobolka galguduud waxaana muddooyinkii dambe ka jiray xaalada amni darro